Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay nabadda kaasi oo ay si wadajir u soo qabanqaabiyeen wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday maamulka degmada, odayaal, ururada haweenka labada maamul goboleed, dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gaalkacyo. Duqa degmada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug, Cabdiraxmaan Sheekh Xasan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug, Cumar Cabdi Maxamed ayaa si wadajir uga horeeyay ujeedka kulanka loo qabtay.
waxaa looga waxaa dhacdooyin horoo isbarkaday kuwa hadda socda waxaasoo dhan in hor istaago maanta halkaa waxaan ka rabnaa eh, odayaashii iyo socdaalkii in halkaa uu kasii bilowdo hadduu ilaa yihahdo dabcan listiyada waa qolo walba way qortay si ofishaala in arrintaa loo daafuro baa ka dhimanayd muhiimadda una isugu nimid odayaashaas xoojintooda iyo garab istaagooda iyo sidii loo dowladayn lahaa waa ugu ugu muhiimsan waan ognahay shaqadii lixaadka lahaa ee gobolkan dhinacyadiisa kala duwan ee nabadeyntu ah kasoo qabateen muhiim bay tahay in shaqadaas la daadajiyo oo dadka wax magaratada ah oo annaga ehelkeyga ah oo meel kasta isku gumaadaya in fadhigooda loogu kaco oo ay shirarku ka guuraan five star iyo global iyo jasiire inta u dhaxaysa oo madasha iyo deegaanada wax ka dhacayaan iyo bulshada is haysta in la dhex galo runtii soo xaadiritaanka kulankan dhammaan odayaasha dhaqanka iyo maamulka intaba kulankan dabcan sidii la sheegay waxaa soo agaasimay wasaaradaha arrimaha gudaha dowladaha puntland iyo galmudug dabcan kulankani wuxuu qeyb ka ahaa ama daba socdaa saa la socotaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo halkan yimid ayaa waxay fureen shirarkii la xiriiray nabadeynta gobolka mudug ayagoo maamulada degmooyinka iyo gobolka amray inay soo diyaariyaan odayaal dhaqan oo ilaa soddon gaarahaya kuwaas oo nabadda kasii shaqayn doona annagoo tix raacayna dabcan eh, ama awaamiirtii madaxweyneyaasha ayaan dabcan waxaa go'aansanay maadaama lasoo xulay odayaashii shan iyo toban shan iyo tobanka ahaa eh, ayaantan ay jirtay habacsanaan oo runtii ay ka faa'iideysteen dadkii eh, dhibaatada abuuri jiray inaan bilowno platform oo runtii odayaashii laiskugu keenayo kaasoo runtii ah in nabadeyntii waktiga lasoo geliyey juhdiga lasoo geliyey dowladaya- dowladaha puntland iyo galmudug madaxweyneyaashooda ay usoo safreena ogeedeen oo runtii loo baahan yahay in halkii laga sii ambaqaado dabcan eh, maalmahan qolal aan runtii eh, saaciday nabadgelyada dhacay eh, dowladuhu runtii aada bay uga xun yihiin Eh, dabcan maamulada degmooyinkuna waxay ka shaqeynayaan arrinta in la xakameeyo in la xakameeyo maantay odayaashii eh, runtii matalahayay eh, nabadda gobolka mudug waa joogaan halkaan intooda badan Kulankan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii bulshada magaalada Gaalkacyo iyo maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland ay si wadajir ah uga shaqeyn lahaayeen amniga magaaladaasi.